Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacanahoo wanaagsan dhegeystayaal subax wanaagsan qodobadan warka idinkugu hayno waxaa ka mid ah baaritaano lagu sameynayo afartan iyo afar ka mid ah meydadkii laga helay shaqahoola barasabka clivio oo isku shaandhayn sameeyey iyo bangiga adduunka oo malaayiin dollar u ansixiyey soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan markale dhegeystayaal waa subaxnimo talaada ah taariikhdu waa kowda bisha sideedaad ee agoosta sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kaleoo intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada waxa uu qorshuhu yahay in khubarada caafimaadka ay maanta ay sii wadaan qaliinada baaritaanka ee lagu sameynayo afartan iyo afar ka mid ah midadkii laga helay xabaal wadareedkaynta shaqahola ismaamulka kalivi shalay ayay ahayd markii la baaray meydad gaarayo labaatan iyo afar labaatan iyo afartani oo tirada guudaha ilaa iyo haatan la eegay ka dhigayso saddex boqol sideetan iyo kow sarkaalka sare ee dowladda dhexe u qaabilsan baaritaanada lagu sameynayo meedadkaasi ayaa waa warfidiyeennada u sheegay in labaatan iyo saddex ka mid a meedadkii shalay la baaray ay ahaayeen caruur halka midka kale uu ahaa qof weyn waxa uu arrintaasi u eeneeyey in meedad caruur badan laga soo saaray wejigii afraad ee howlgallada lagu raadinayay xabaalwadeereedyada waxa uu sidoo kale xusay in baaritaanada lagu ogaaday in lix ka mid ah dadkani ay gaajo u dhinteen halka toban iyo sideed kalena aanan la xaqiijin sababta ka dambeysay geeridooda maadaama ay aada u go-go-een guddoomiyaha ismaamulka kalivi ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada barasabka ayaa wasiirka dalxiiska ganacsiga iyo horumarinta iskaashatooyinka ee dabcan u magacaabay ingala dhahday u wareejiyey dhanka kale maaliyadda iyo sidoo kale qorsheynta dhaqaalaha yaaya shooshi axmed oo looga qaaday wasaaradda maaliyadda ayaa la geeyey waaxda adeega dadweynaha clara jonga ayaa laga wareejiyey wasaaradda tacliinta waxaana loo gudbiyey dhanka dalxiiska kiyangu hindena oo laga qaaday dhanka adeega dadweynaha ayaa qaabilsanaan doono horumarinta tacliinta asaasiga iyo i c t waa i c t da barasabka clivi ayaa sidoo kale xililka u kala bedelay saddex ka mid ah saraakiisha sarsare ee wasaaradaha ismaamulkaasi sidoo kale waxa uu ka digay dib u dhaca ku yimid fulinta mashaariicda horumarineeda ee ismaamulkaasi waxaa shalay xilkiisa ee loo dhaariyey qaadiga cusub ee dalka othmaan ah cabdulxaliim xuseen waxaa madasha dhaarinta mas-uulkan guddoomisay madaxa cadaaladda dalka garsooramaada koome sidoo kale waxay koome gelinkii dambe dhaarisay jarity oo ka mid noqonaysa waa saraakiisha sare ee guddiga adeega garsoorka dalka ee j s c koome ayaa shakhsiyaadkan kula dardaarantay inay waajibaadkooda shaqo u gutaan sida dastuurka ee laga doonayo iyadoo guul u rajaysa boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
guddiga sare ee maamulka bangiga adduunka ayaa ansixiyey deeq lacageed oo dhan toddobaatan iyo shan milyan oo dollar oo loogu talagalay kabka miisaaniyadda dowladda deeqdaasi oo gaar ahaan ka timi barnaamijka horumarinta siyaasadda dhaqaalaha ee t p o dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay si buuxda dabcan usoo dhaweysay arrinka kana mahadcelisay taageerada miisaaniyadeed ee bangiga adduunka oo ugu deeqay dowladda soomaaliya taageerada maaliyadeed ayaa waxaa imaaneysaa xili la sheegay inuu yahay xiligii ugu habboonaa oo ay dowladda la sheegay inay guul ka gaartay dib u habeynta dhaqaalaha waxayna sahleysaa taasi in si habsami leh ay u socdaan dadaalo loogu jiro kobcinta dhaqaalaha loo dhan yahay ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo dhaweysay tallaabada ay guddiga sare ee maamulka bangiga adduunka ugu ansixiyeen lacagtaasi si loogu kabo dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda caalamka ama dowladaha caalamka qaarkood iyo hay-adaha kala duwan ayaa soomaaliya waxa ay ka taageeraan dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo arrimo badan oo la sheegay in dowladda soomaaliya xilligan ay kaga baahan tahay kab kulan ayaa waxa uu usoo xirmay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya waxa uuna kulankan soo xiray wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan waxaana kasoo qeybgalay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka doctor maryama maxamed xuseen doctor guuleed cabdijaliil sheikh cali agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka agaasime waaxeedyada wasaaradda caafimaadka wakiilo ka socday dowlad goboleedyada hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka soomaaliya xubno sarsaro oo iyana ka kala socday xafiisyo kale oo dowladda dhakhaatiir iyo sidoo kale qubaro dhanka caafimaadka ah kulankan oo soo ilaaday ayaa lahaa ajendooyin ballaaran waxaana kasoo baxay natiijooyin la sheegay inay yihiin kuwo wax ku oola kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen ujeedooyinka sida howlqabadka iyo xog wadaagga ku saabsan horumarinta caafimaadka soomaaliya iyo sidii loo ambaqaadi lahaa nuquladii hore uga soo baxay shirar horey oo looga soo hadlay arrimaha caafimaadka ee soomaaliya wasiirada caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa hogaaminaysay mowduuc walba waxaana lagu soo bandhigay labadii maalin ee uu socday qodobo la sheegay inay yihiin kuwo waaweyn iyo dood la xiriirta caafimaadka soomaaliya si dhammaan ka qaybgalayaashu ay wax ugu biiriyaan iyadoo ujeedadu ay ahayd in la helo isfahan cad oo lagu raacsan yahay kuna wajahan ballaarinta iyo horumarinta caafimaadka qaranka waxaa kulanka labada maalin uu socday sidoo kale diiradda lagu saaray inta badan in la howrgeliyo natiijooyinkii shirkii lagu qabtay maaja labaatan iraahde maaj sanadkan labaatan iyo labaatan iyo saddexda ee magaalada nairobi iyo in la xoojiyo howlaha iskudubidda caafimaadka soomaaliya si loo xaqiijiyo gaarista hanaanka caafimaad dhamaystiran xog ogaaladii kasoo qeybgalay kulankan ayaa doodaha iyo soo joodintoodu waxay muujinaysay heerka isbeddelka caafimaad ee soomaaliya iyo tallaabooyinka loo qaaday dhinaca horumarka guud ahaan soomaaliya caafimaadka waxaana sidoo kale qeyb ka ahaa soo bandhigidda qodobo la sheegay inay yihiin kuwo waaweyn oo ku aadan jihaynta horumarka caafimaadka dalka soomaaliya doodihii kasoo qeybgalayaasha kulanka saddex biloodlaha ah ayaa waxaa looga hadlay horumarinta iyo sidii soomaaliya ay u gaari lahayd yoolka caafimaad tayaysan oo loo dhan yahay iyadoo la kaashanayo saaxiibada caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka soomaaliya intii uu socday kulankan waxaa ka qeybgalay agaasimayaal xubno sarsaro oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo xubno ka socday hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala soomaaliya sidoo kalena ka qayb qaata horumarinta caafimaadka gebagabadii kulankan ayaa waxaa laga soo saaray nuqullo muujinaya qodobadii diradda lagu saaray iyo sii wadidda tallaabooyinka horumarinta caafimaadka ee hadda marayo heer hadda la sheegay inay marayaan heer fiican iyo sidoo kale xoojinta howlaha iskuduwidda caafimaadka wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya docr maxamed docr maryan maxamed xuseen iyo sidoo kale docr guleed cabdijaliil oo isna ah agaasimaha guud ee wasaaraddaasi caafimaadka ayaa ka hadlay muhiimadda shirkan iyo in la derdergeliyo qodobadii kasoo baxay waana shir aad iyo aad muhiim u ah in la qabto saddexda biloodba mar si aan u ogaano meelaha laga shaqeeyo baahida jirto iyo sida loo kofargarayn karo muxuu ahaa dadkeenna maadaama hadda gobollo badan ay jiraan oo muxuu ahaa la xoreeyey oo u baahan adeeg caafimaad ma gaareen mise ma gaarin aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa waana wax loo baahan yahay aad iyo aadan ugu mahad celinayaa inta muxuaa ka qayb qaadatay dowladda waxaa ka go-an in ay maaragta kaalinta hore ka qaadato adeeg bixinta caafimaadka dalka saa daraaddeed waxaa conclusioniska ka soo baxay shirkan waxa ugu muhiimsan waxaa waaye in laysku waafaqo lana maaragta indors gareeyo waxaa loo yaqaano partnership principles ee ka soo baxay shirkii alimanka sanadki sanadkan bishii may dhacay sida hadda la go-aamiyey in uu noo qabsoomo shir heer sare ah oo aan ku indoorsar garaynayno ama aan ku taageerayno habka bahwadaagta ay ku naqanayaan dowladda iyo saaxiibada kala shaqeeya adeeg bixinta caafimaadka halkaasna aan ku saxiixno adduunyadan aan kula wadaagno in dowladda soomaaliya iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda iyo aaday jiha cusub oo ku aadan horumarinta iyo adeeg bixinta caafimaadka dalka ugu dambeyn wasiirka caafimaadka ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa soo xiray kulanka ee saddex labada maalin socday ee diirada lagu saaray horumarinta caafimaadka guud ee soomaaliya wasaarad ahaan waxaan hadda qorshaynay inaan cusboonaysiinno dib u eegisna ku samayno istraakjarka wasaaradda si aan u hagaajinno u xallinno caqabadaha jira ee hortaagan maalan coordinationka iyo waxyaabahaas caqabad ku ah saaxiibadan waxaan ka codsanaynaa dalka maadaama emergency uu ku jiro dagaal uu ku jiro nimanka argixisada iyo khawaariijta dagaal lagula jiro in dadaalada ay wadaan qayb ka mid a loo qorsheeyo emergency-ga waayo waxaa loo baahaya mar walba een, medical supply trauma kit iyo s- maarata ayaa loo baahan yahay een, meel walba oo dalka dagaal uu ka jiraa sablayga wasaaradda ay heshana kuma filno oo bakaaradii way sii dhammaanayaan marka in loo di loo diyaargaroobo qaybo ka mid ah howlaha la qabanayo emergency-ga in loo qorsheeyo aad baan u codsanayna una soo dhawaynaynaa waxaan xusayaa mar labaad in ay naga go-an tahay briority ay noo leedahay dhimashada hooyada iyo dhallaanka inaan yarayno ee waddo walba oo lagu yarayn karana aan u marno Een, waxaan wadnaasaa ogtihiin in la tababaro ee, gabdho umarsooyin ah in la tababaro iyadoo dhowr machad dalka uu ka furan yahay sanad walbana gabdho badan ay soo qalinjibiyaan taas oo aan rajaynayno inay qayb ka qaadan karto in la yareeyo een, hooyada uur kale inay dhimato in la yareeyo ay qayb ka qaadan karto waxaan xusaynaa in iskuulladaasi aysan nagu filneen isteedyadan ama maamul goboleedyo ayaa laga yaabaa hal iskuul inuusan ka jirin Isku- isteedyo gobollo badan ka koobanna waxaa laga yaabaa hal iskuul keliya inuu ka jiro nin ay da-diisu tahay afartan iyo shan sano jir ah oo horey oga shaqaynayay daryeelka caruurta ee dalka australia ayaa lagu soo ogay dacwad ah inuu tacadi galmo kula kacay sagaashan iyo kow caruura falalkaasi ayaa lagu sheegay xadgudubyadii ugu weynaa ee loo geysto ubadka wadankaasi ninkan ayaa wajahayo dambiyo gaarayo kun lix boqol labaatan iyo saddex waxay iskugu jiraan s- boqol soddon iyo lix kufsi ah boqol toban oo- iyo oo boqol iyo toban dhacdo oo uu ugu galmooday caruuraha ay da-doodu ka hooseyso toban sano iyo lix boqol toban iyo saddex kale oo uu kusoo saaray waxyaabo caruurta dhibaato ku ah sida laga soo xigtay booliiska dalka australia dembiyadan ayaa laga kala geystay toban iyo laba ka mid ah xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo ee magaalooyinka sydney brisbani iyo sidoo kuwo kale intii u dhexeysay labadii kun iyo toddobadii ilaa iyo labadii kun labaatan iyo labadii